الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatanaad min suurati اlisraa qaala allahu tacaala walaqad karamnaa banii aadama waxamalnaahum fi lbari wاlbaxri warazaqnaahum min alayibaati wafadalnaahum wafadalnaahum calaa kaiiri miman khalaqnaa tafdiila qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe karamnaa waan karaamaynay banii aadama aadam duriyaddiisii waanu karaamaynay sharafnaa duriyata aadam nebiyullaahi aadam duriyaddiisii waan sharifnado waa karaamaynayo makhluuqa kaloo dhan baan ka karaamaynay waxaan ku karaamaynay caqli baa la siiyey ilaahay caqli buu siiyey binu aadamka waxaa kaloo ilaahay siiyey cilmi waxaa ilaahay siiyey nudqi iyo hadal way hadlayaan waxaa kaloo ilaahay siiyey wax allaale waxa koonka saaran baa ilaahay u sakhiray iyaga marka walaqad karamnaa wa cizatii wa jalaali bay ka dhiganta cizadayda iyo jalaalkaygaan ku dhaartay ilaahay saas baan ku dhaartay laqad karamnaa bani aadam waanu karaamaynay binu aadamka waa karaamaynay muuqaal wanaagsan baa siin kooda xun iyo kooda faajirka iyo kooda fiicanba bin karaamayn binu aadamnimo baa la siiyey istaaggan sidaas ay u taagan yihiin aysan soo foorarin sida xayawaanaadka kale waa karaamayn sancooyinka iyo waxyaalaha la baray waa karaamayn gacanta ay wax ku cunayaan meesha xoolaha iyo waxyaalaha kale afka wax ku cunayaan waa karaamayn waxa macaano ay cunayaan meesha xoolaha iyo xayawaanaadka kale lafaha iyo qashinno iyo waxyaalo kale ay ku dhex jiraan ama cunayaan ama qodax iyo dhir ay cunayaan waxa u macaan iyagu ay cunayaan waa karaamayn intaa iyo ka badanba waa la siiyey karaamo tiro badan baa ilaahay maamuusay oo siiyey xumaha iyo wanaagga inay kala soocaan caqli baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala dhar baa ilaahay siiyey qabowgii iyo kulaylkii hadba mid bay qaadanayaan taas baa ilaahay siiyey iyo in kasii badan aan la soo koobi karin wa xamalnaahum baa ilaahay yidhi waanu xambaarnay bani aadamkii weeyaan fi lbari bariga dhexdiisa iyo walbaxri labadaba waa ku qaadna gaadiid ay bariga ku maraan iyo mid ay badda ku maraan labadaba waa siin noole intuu meel iska fadhiisto daabad inta raaca isagoo bartii fadhiya meel kale tegaya ama ka degaya ma jiro iyaga un ilaahay labadaasuu siiyey gaadiidkii bariga hadday geel tahay hadday farda tahay hadday dameero tahay hadday xayawaanaad kale tahay hadday kuwan kaloo hadda soo baxay tahay oo gaadiidkan baabuurta iyo waxaan kaloo ilaahay ummadda hadda siiyadoo tirada badan ah hadday tahay hadday tahay tareennada waxay doonto wixii dhul mara iyo wixii bad mara doonyihii iyo maraakiibtii iyo waxaasoo dhan waxa hawada maraya xataa waa daa'iraad baa la yihahdaa waxaasoo dhan baa ilaahay siiyey warasaqnaahum ilaahay wuxuu yidhi waa arsaaqnay bani aadamki waa arsaaqnay min aayibaati baanu ka arsaaqnay waxyaalaha wan wanaagsan xaggooda ladiid madaacim waxyaalaha la cuno kan macaan iyo waxa la cabo kan macaan ayaan ku arsaaqnay subag malab timir xalwad burcad wax kaloo wada macaan oo intaas ka soo dababaxaya waxaaso dhan baasin wa fadalnaahum baa ilaah yidhi waanu fadilnay bani aadam calaa kaiirin in badan baan ka dul fadilnay oo miman ah khalaqnaa aan abuurnay in badan oo aan abuurnay baan iyaga ka fadilnay in badan oo aan abuurnay in badan calaa jamiici man khalaqnaa baaba la leeyahy waxaan abuurnoo dhan baan binu aadamka ka fadilnay oo xayawaanaadka kale ah makhluuqaadka kale oo dhan jin bahaa-im xoolaha mayeeraan daabadaha kale wuxuush shimbiraho wax kasta tafdiila fadalnaahum tafdiila fadilid baanu fadilnay wey ilaahay saas u maamuusay bini aadamka nicmadaas u galay ilaahay saasuu u sharfay subxaana wa tacaala waxaasoo kale ama haddii la siiyey inay rabbi qiraan oo rumeeyaan baa laga rabaayo dushooda waajib ku ah calaa kaiirin minman khalaqnaa tafdiila waa la yidhi wixii malaa'igta ka soo haray ha la yihahdo wafadalnaahum binu aadan oo dhan dee mayuu malaa'igta fadli badan yahay calaa kaiirin minman khalaqnaa tafdiilan wixii malaa'igta ka soo haray ha la yihahdo marka tafdiilkaas iyo karamna fiihi farqi xoogaa farqiga u dhexeeya haddii kale waxay noqon lahayd erey isku midoo lasoo laba ceshay insaankii waa la karaameeyey xayawaanaadkii kaleo dhan baa laga karaameeyey arrimaha abuurka sooma jeedi arrimaha dabeecadda daatadiisa caqliga iyo waxqoridda iyo muuqaal wanaagga misna waa la fadli badnaysiiyey oo waa loogu sii dara waxaa lagu boorinayaa bal insi baa gaar loo cabiray insiyow inaad shukrinaq la timaadaan bani aadan baa tin ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala kulligiin ilaahay aa rumaysaan waa kuwa gaalooyinkii iyo kuwa aan rumaysnayn waxaasoo dhan waa diideen qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim wadkur bal ka sheekay yowma maalin nadcuu aan u yeerayno kulla unaasin dad dhammaantood aan ugu yeerayno biimaamihim imaamkoodii baan ugu yeerayna waa u dhawaaqaynaa wey kulla unaasin kulla insaaninba qof kasta waa u dhawaaqaynaa imaamkoodii baan ugu yeerayna imaamkaas waxaa la yidhi waa kitaabkii camalkooda lagu qoray baa loogu dhawaaqaya si loogu dhiibo warqadihii iyo kitaabkii laga qoray abaalmarintiina loo mariyo camalkii insaanka meeshuu ku qornaa wey wa kulla insaani alzamna daa'ira wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiinin aayad kalea lagu yidhi baan ku koobna marka imaamka in kitaabkii looga jeeda baa aayaddaasi xoojinaysa camalkii laga qoray la yeeriyey qofkii wanaag laga qoray gacanta midig baa looga dhiibayaa wuu akrinaya wuu bishaaraysanaya waryaa ilaa akhriyo leeyahy wamaa man uutiya kitaabu biyamiini wey waa dadka sucadadaa weeye alla ka yaabay waxaa kaloo la yidhi imaamku waxaa weeye nebigoodii yaa ummata muxamed yaa ummata muusa calayhi salaam yaa ummata moxamed calayhi salaatu salaam yaa ummata ciisa imaamkii nebigii loo diraa loogu dhawaaq kitaabkoodii baa loogu dhawaaq diintoodii baa loogu dhawaaqay yaa ahl alislaam yaa ahl altawraat yaa ahl alinjiil baa loogu dhawaaq kuwa gaaladaana sidoo kale oo dadkii dee qolo kas cidday raaceen waxaa la leeyahay ciddii xataa dadaashoo diintan wax u qabatay oo a'immadii iyo culimmadii iyo mashaayikhdii diinta faafiyey dadkii raacay oo diintaa ay sabab u noqdeen iyana sidoo kalea loogu dhawaaqaya madaahibtii islaamku xaqa ahayd iyo kuwii la midka ahaa yaa ahla fulaan sheekhii dadaalay imaamkii dadaalay jamiicadii raacday saa in loogu dhawaaqo kulla unaasin biimaamihim baa loogu yeeri kuwa gaaladana waa sidoo kale ya yaa atbaaca abi jahl yaa atbaaca abi lahab yaa atbaaca fircawn yaa aala fircawn iyagana sidoo kale loogu yeeray qolo kasta cidday raacday faman utiya qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa looga dhiibo fa ulaa'ika kuwa iyaga ah martabada sare leh yaqra'uuna waxay akhrinayaan kitaabahum kitaabkooday akhrinayaan kitaabkii laga qoray weeye farax iyo bishaare iyaga wata oo gacnaha midig ku wata bay akrinayaan markay akhriyaan walaa yudlamuuna laga dulmin maayo fatiila fatiil wax yarna fatiilku waa maxay timirta lafteeda deliigta dheer oo yartaay oo dhuubanna miiqa ah waxa yaroo saas ugu sii dhex jira oo yaroo xuubka yar ah fatiil intaa in la eg laga dulmin maayo walaa yudlamuuna fatiila ha umuqra uu kitaabiya bay dhahay inta farxaan warkaalaya bal kitaabkayga waxa ku qoran warkaalaya akhriye warkaalaya arka warkaalaya eega اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين قال تعالى إلهي وحي ومن قفك كان أهاضي في هذه مدة الدنيا ذا أعمى مد أرق لا أعمى أعمى القلب مد قلبيس وسوح أركين وقلبك مسحين هي oo qalbiga ka indhala qofkii adduunkan qalbi qalbi la-aan qaba qalbi qalbigiisa usan wax arkayn fa huwa isagu fi laakhirati daarta dambana acmaa kii ashaddu caman kii arag la-aan sii daran wey acmaada dambe waxa weeyaan kii sii indha la-aan badan wey kii sii arag la-aan badan wey ashaddu caman waa sii waa ka sii daran yahay wey wadallu isagaana dhunsanaan badan sabiila wadda ahaan marka acmaadaas ismu tafdiil afcalu tafdiil markii laga dhigo min cama waa markii laga keenaa camal qalbi tafaasiir badan baa aayadda ku jirtay qalbi qalbiga la-aantiisa qofkaas waxa ka arkayn markaas aakhira haddii la tagana waa ka sii darnaansho badan yahay wey ashaddu caman wa ashaddu dalaalan buu noqonaya nicmadii ilaahay u galay abuurkiisii cajaa'ibtii la tusay qofkii adduunyadan iska arag tira oo iskaas dul soconaya waddanka iska jooga oo aan waxbaba ku tafakuraynin wixii ka maqanoo weli uusan arag waxaana u jeedaba hadduu wax ka qaadan waayo cir iyo dhul iyo wax dhex yaal hadduu waxba ka qaadan waaye wuxuusan u jeedin oo uusan aragna ashaddu camal fa huwa fi laakhirati acmaa waxa ka maqanna waa uga sii aragti la-aan badan yahi waxaa la tilmaamay nin caalimabaa wuxuu ahaa dadka inkira qur-aanka in majaaz ku jiro iyo isticaaro qur-aanka majaaz kuma jiro dhihi jira isticaarana kuma jiro markaasu wuxuu yimid ilaa shaykhin faadilin caalimin ayuu u yimid markaasuu markuu u yimid sheikhaas u sheegay inuu arrintaausan ogolayn oo inkirsan yahay inaan qur-aanku majaaz iyo sacaaro iyo waxba ku jirin waa balaaqay ninkan su-aasha keenaya oo majaaska inkirsanna kaana acma waa indhala-i sheekhii loo yimid wuxuu ku yidhi maa taquulu fii qowlihi tacaala waman kaana fii haadihi acmaa fa huwa fi laakhirati acma wa adallu sabiila iisheeg ma waxaa looga jeedaa xaqiiqa ahaan oo indhahan qofkii adduunkan dee indhaha dad indhalaa jiree tan indhala xaqiiqa alla waa tir majaaz ma ogoliye tan qofkii indhala wahuwa fi laakhirati acmaa xaqiiqadeeda miyaa ku xambaari mise waa majaaz oo waa camal basiira qofkii basiirada weeye fa buhita saa'ilu saa'ilkii waa wareeray wey ficilkii waxaa weeye musamaa laga macneeyaa wanqadacat xujatuhu xujadiisana waa go-da ilaa hadduu xaqiiqada dhaho lagu xambaaro qofkii tan saasa waxay noqonaysaa inuu ya isaguna kaana acma isaga laftiisuna waa indhala isagay taabanaysaa laftiisa marka qaala tacaala ilahi wuxuu yihi wain kaaduu wainhu xaal yashaane wain alxaala washaane kaaduu waxay sigeen gaaladu la yaftinuunaka nabiy llaahi moxamed oo calayka asalaatu wasalaam inay kaa fidneeyaan can iladii kii xaggiis awxaynaa ilayka aan kuu waxyoonnay kaan kuu waxyoonnay inay kaa weeciyaan bay u dhowaadeen kaaduu way u dhowaadeen oo awaamirtan ku amarnay iyo waxyaalihii la rabay qaybo ka mid ah in aan sidaan kuugu sheegnay si aan hayn iyaga ka yeesho bay iyagu rabaan way u dhowaadeen marka maxaay maxay saa u rabaan litaftariya saa u iftirooto calaynaa annaga dusheeda baa ilaahay leeyahay hayrahu kaan kuu waxyoonnay hayrkiis waxaan kuu waxyeena waxaan ahayn aa meeshii kaantu tacaaliimtan ku siinay aada khilaafto waidan haddaa saay samayso lattakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khaliila say rabeen wey haddii aa waidan low facalta ma araadu wey waxay doonayeen haddaa fashana latakhaduuka waxay kaa yeelanayeen kaa yeelan lahaayeen khaliila saaxiib iyo sadiiq iyo khaliil bay kaa dhigan lahay waxyaalo badan bay ka hor yimaadeen waxay dhaheen marba meel cid ha la caabudo annaga mar ha naloo yimaado ee waxaas qur-aanka ha laga saaro waxaa ha laga daayo waxyaalo badan bay keeneen waa kaasa kuwaa waxay dhaheen dhulka yaga sida kacbada iyo xaramka oo kale annagana aagga aan degannahay gobolka yaga dhul ha laga dhigo xaram ah ha laga dhigo kuwa waxay dhaheen annagu dadka masaakiinta ku rumeeye meel la fadhiisan maynee fuqarada waxba haysane rag waaweyn baanu nahaye meel kalaan baahannahay inaad majlis kale aada noo samayso nabiguna waxaa la rabaa dadkii si caama inuu saa darsiga iyo diinta ugu wada sheego ilaahay baa sharkooda ka ilaaliyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walowlaa an habbatnaaka haddaanan ku sugneen waa ku sugnay lowlaa xarfu imtinaacin liwujuudi hayri xarfu imtinaacin liwujuudi hayri walowlaa an habbatnaaka haddaanan kugu sugneen xaqo ku dhowrneen laqad walowlaa an habat laqad kidta taa haddaysan jirin haddaysan taasi mawjuud ahayn walowlaa tahbiituna sugiddanada iyaaka calal xaqi aan kugu sugnay mawjuud haddaysan ahayn intaasaa meesha kugu jidha laqad kidta waxaad u dhowaan lahayd tarkanu inaad u iilato ilayhim xaggooda shay-an qaliilaa shay yar inaad u iilato ayaa u dhowaan lahayd idan haddaad u iilatana oo tarkanu ilayhim aad noqotana oo macnaha low rakanta ilayhim haddaad u iilan lahaydna la adaqnaaka waxaan ku dhadhansiin lahay dicfa alxayaati nolosha labanlaabkeeda cadaabkeeda nolosha cadaab labanlaaban iyo wa dicfa almamaati dhimashada dicfa alxayaati wa dicfa almamaat baan ku dhadhansiin lahay waa isku isku qawmay labadan dicfa alxayaat cadaabka adduunya ka dhiganta wa wa dicfa almamaat iyo cadaabka aakhiro ilaa qof weyn dembi ou galay iyo qof iska kale dembi ou galay waa kala duwan yihiin adoo saasoo nebi ilaahay haddaan saa samayn lahayd martamo saraa joogtaa qofkaa weyn wax uu galay la mid maaha dadkaa kale waxay galeen waxaan ku dhadhansiin lahayd dicfa alxayaat wa dicfa almamaat lagu labanlaabi lahay taa waa la sheegay laakiin dee lowlaabaa xarfu imtinaacin liwujuudun ahoo umaba aadan iilan markaa dee aayadda wax nebiga qadarkiisa nusqaaminah iyo hoosudhigada kumaba jidhee nebiga darajadiisi baaba lasii cadaynaya calayhi salatu wasalaam umaba aadan iilan weyn uma laa tajidu maada heleen maada hesheen laa tajidu heli mayse laka linafsika bay ka dhiganta calaynaa dushayada nasiira yaa nasiiran calayna mid hanaga kaaga naga kaa kaalmeeya maad helaysid wey maada hesheen wey uma laa tajidu laka calaynaa nasiira ma helaysid laa tajid cid kuu kaalmays oo naga kaa naga kaa helis ama cadaabkeennaga kaa difaacda maada hesheen wey marka taasna waxyaalahaas la adaqnaaka yaa muxamed calayka asalaatu wasalaam dicfa alxayaat waxay soo qadaraysaa dicfa cadaabi alxayaat nolosha cadaabkeeda dicfigiis adduunka macnaha laba jibaarkiis iyo wa dicfa almamaata dicfa cadaabi almamaat aakhiradii weeyaan adduunka iyo aakhiran kuu labanlaabi lahay wey dumarkii nebiga maxaa lii man yaati min kuna bifaaxishatin mubayanatin yudaacaf laha alcadaab dicifayn marka dee maba ka dhicinba taasina wataa wa min uma yucaaqabu lculamaau waxaa layihi sidaa darteed culimmada waa la ciqaabayaa calaa zallaatihim simbiriraxada ku dhacda ashadda wax ka daran min ciqaabi alcaammati caammada waxa la mariyo wax ka daran waxaa leeyahay waxa isilaali qofka culimadaa inuu islaaliyaa rabaa qowlan wa ficlan wa ctiqaadan lianna qof weyn wax ka dhacay weeye qofka caamadaa la mid maaha midda kale caamadiibaa ku dayanaysa culimadii sidaa ku raacaysa la nebigii baa layidhi culimmaduna warahatu lambiyaa wey nebiga waxa la yidhi dicfa alxayaat wa dicfa almamaat marka hays ilaashaan wey taasna halkaasaa la dhig waxaa kaloo halkaa ku jira dicfa alxayaat wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calaynaa nasiiraa wain kaaduu waxayba u dhowaadeen layafti inhu waa inuu shaaniye in alxaala wa shaana ka dhigata kaaduu waxay u dhowaadeen layaftinuunaka inay kaa fitneeyaan layaftinuunaka inay ku fidneeyaan ayay u dhowaaday waxay ahayd baa leeyihi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray allahuma laa takilnii ilaa nafsi darfata cayni ilaahu naftayda ha ii wakaalan il biriqsigeed qofka muuminkaa waxaa fiican baa layidhi an yatadabbaraha xiina tilaawatiha aayaddan markuu akhrinayo inuu tadabburo cabsina dareemo kuna dhega diinta allahuma laa takilnii ilaa nafsi darfata cayn ku ducaysa iyadana sidaas baa habboon baa leey waynkaadu taa halkaas ayana la dhigay qaala tacaala ilahi wuxu uhi subxaanahu wa tacaala waynkaaduu waxayba u dhowaadeen layastafizuunaka inay kaa fiijiyaan kaa argagaxgeliyaan kaa kaxeeyaan liyastafizuunak min alardi dhulka liyukhrijuuka say kaaga saaraan minhaa ardada xaggeeda iscaaj inay kugu sameeyaan argagaxin wey si ay kaaga saaraan dhulkii maka oo aada joogtay ku noolayd ku dhalatay waidan hadday kaa saaraan oo hadda maka ayagu kaa saaraan laa yalbauuna ma nagaanayaan khilaafaka gadaalkaada bacdakay ka dhiganta ilaa qaliilan wax yar mooyaane wax yar bay kaa dambaynaya iyana ku iyana sii joogi mayaan reer makaa dee miyay nebiga saareen sabab bay u noqdeen calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu baxo ayay sabab u noqdeen ee saaridda nebiga idan ilaahay buu helay hijrood baa la yidhi meeshaan ka bax layastafizuunak bicadaawatihim wa makrihim inay kaaga argagax geliyaan oo kaaga saaraan min alard liyukhrijuuka minha say kaaga saaraan ciriiribay iyo waxay ku samaynayeen nebiga go'doomin sababbay u noqotay nebigu inuu baxo haddii la yidhaahdo iyagaa saaray aayad waxaa jira wakaayin min qaryatin hiya ashaddu quwatan min qaryatika qaryadaada allatii qaryadaad soo akhrajatka adiga ku saadhay waa lalisla yaqaan aayaddaas iyadana waxa weeyaan ma xaqiiqoobin saaridaas aayaddan intay soo degtay ka bacdi ee maxaa dhacay nebigu waa baxay idan ilaahay ba ku hijrooday calayhi salatu wasalaam soo u bixi lahaaba iyana sababtii bay la yimaadeen waidan laa yalbauuna khilaafaka bacda ikhraajika hadday ku saaraan gadaasha ma nagaanayaan ilaa qaliila zaman yar unbay joogayaan sidii baana dhacday markay nebiga saareen beder baa lagu helay kuwii saarayna beder bay ku baabi'een qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina wixii kordhigay baa soo qadaranaysaa sanannaa waanu sunnaynay daalika ihlaak halaaggaa isagaa waa jirayn sunnatan oo ka sunnati man arsalnaa qablaka min rusulina waa dhihi ka dhaa ama waxaa dhihi ka dhaa sunnata man qad arsalnaa ittabic waxaa raacdaa sunnata man duul sunnadii qad arsalnaa aan dirnay qablaka hortaada oo min rusulinaa ah taasna waa ku nasbin ka dhaa ama waxaa dhihi ka dhaa sanna allaahu ilaahay baa jideeyey daalika sunnata man qad arsalnaa qablaka saddexdaa icraabood baa mari ka dhaa oo min rusulina walaa tajidu helina mayse lisunnatinaa sunnadayada taxwiilaa taqyiir iyo tabdiil midna u heli maysid qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aqimi salaata salaada oog liduluuki shamsi qoraxda iilashadeeda zuuliddeeda ilaa kasaqi leyli laga gaarayo hameenka kasaqiisa laga gaarayo ilaa hameenka mugdigiisa laga gaarayo salaada oog mar kastaba salaada oogid baa laga cabirayaa oogiddaasi waxaa weeyaan nidaamkeedii oo dhammaystiran in salaada lagu tukado wey ilaa kasaqi leyl ilaa hameenka mugdigiisa ilaa duluuku shamsi waa maxay qoraxda cirbka bartamihiisa markay ka iilato duhurka ilaa kasaqi leyli ilaa hameenka madowgiisa salaada og iyo wa qur'aanalfajrina og fajarka salaadiisa salaada subax fajarka qur-aanka hadda waa juskan la cabirayo waa qiradii qur-aanka salaaddii lagu tukanayey jus baa la cabiray salaaddii baa loo jeedaa waa qur'aan alfajr fajarka qur-aankiisa qur-aanka faatixa salaadda lagu dhex akriyaa qayb ka mida waxaa qur-aan looga cabirayaa fajarka salaada subaxin xoogaa qirada la dheereeya fiican qur'aan alfajr ina qur'aana alfajri fajriga qur'aankiisa bimacnaa salaadiisu kaana wuxuu aday mashhuuda mid la xaadiro malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta maalintii baa iskugu timaada salaada subax kuwa caawa waardiyaha naga hayoo waardiyeynaya say u joogaan salaada subax bay korayaan oo tegayaan markay tegayaanna waxaa yimid kuwii maanta berri kula joogi lahaa saasay isku bedelayaan casarkuna waa sidoo kale yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileil wa malaa'ikatu binnahaar waxayna kulmayaan fii salaati alcasr wa salaati alfajr culimadu waxay dhaheen aayaddan shantii salaadood baa laga qaadanayaa ay ishaaraysaa duhur casar maqrib cishe subax waana meesh meelahaas dee salaadaha ilaa xabad xabad qur-aanka heblaaye heblaaye laguma dhihin markii lagu yidhaahdo duluuku shams cirku qoraxdu bartamaha ka zuush duhurkii weeye casarkiina waa la midoo isna waa intay zuushay ka bacdi oo bartamihii ka zuushay oo galbeedka aaday ilaa asaqi leylina hameenkaas maxaa soo gelaya salaaddii maqribka iyo salaaddii cishaha waa afar wa qur'aana alfajrina waaba salaadii subax shantii salaadood baa sidaa looga qaadanaya buu le ina qur'aana alfajr kaana mashhuuda baa ilahi le subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min alleyli hameenkii wa min bacdi saacati leyl hameenka saacadiisa qayb ka midna fatahajad bihi tahajad ku tahajud bihi qur-aanka naafilatan laka xaalow nebi maxamed adiga ziyaada kuu yahay wa min alleyli waxaa iska dhahdaa tahajad fatahajad min alleyl hameenka xaggiisa qayb ka mida tahajud bihi bilqur'aani naafilatan laka xaalu kuu yahay adiga dheeraad oo nebiga marka hore waxaa la yidhi adiga faralkii dheeraad kaaga tahayoo nebiga calayh salaatu salaam qiyaamuleylkan iyo tahajudkan baa waajib ku ahaa laakiin markii dambe waa laga nasay maya naafilata laka xaali ziyaado adiga kuu tahay ummaddiisana sidoo kale ayay ula imaanayaan loo soo marinaya taawuc iyo fadiilo dheeraada kuu weeya casaa waxaa xaqa an yabcaaka rabbuka rabbigaa inuu ku saarayo maqaaman maqaamkaasoo maxmuuda la mahadiyo almaqaam almaxmuud shafaacat lcudmaa wey shafaacadii weyneyn oo nebiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku maamusay casaadaanina casaa waxaa xaqa casaa waxaa sugnaaday casaa waxaa waajibay waa isku mid an yabcaaka rabbuka bacu rabbika rabbigaa saaridiisa iyaaka maqaaman maxmuuda waxaa weeye faacilkii baa meesha laga dhalaalinaya antaan iyo ficilkay gashay masarkaas casaa an yabcaaka rabbuka maqaaman maxmuuda waa shafaacat cudma qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waqul waxaa dhahdaa nebi maxamedow rabbi yaa rabbi rabbigayow adkhilnii igeli mudkhala sidqin run makaano galkeed ama run geliddeed masder iyo darafkaa ka dhigtay mudkhala sidqin wa akhrijnii ilaahow saar mukhraja sidqin sidqi iyo run makaano bixiddeed ii saar waxa weeyaan geliddaas madiina markuu nebigu gelayay calayhi salatu wasalaam makana uu ka baxayey labadaas waa lagu fasiray taa laga baxayo iyo taa la gelayo amaba maahee ilaahow isaar waxa weeyaan qabriga iga soo saar baciga soo saarid wanaagsan mukhraja sidqi waa lagu fasiray iyadana ama waa geliduu nebigu madiine gelayey calayhi salatu wasalaam iyo markii uu ka baxayey magaalada makal mukarama ilaa kuwii gaalada ahabaa waxay rabeen inay dilaan markaasaa ilaahay ka badbaashay subxaana wa tacaala sidaas bay ahayd baa leeyi wajcal lii ilaahu ii yeel min ladunka xaalow ka ahday adiga agtaada suldaanan nasiiraa ilaahu waxa ii yeeshaa suldaan waa maxay burhaan xujo nasiira ilaahu ii yeel suldaanan nasiiran ilaahu taa ii yeel quwo iyo manaco ii kaalmaysa aa igu kaalmaysa cadowga aa iga qabata ilaahu ii yeel ducadiisa ilahay waa nebigu waa aqbalay cadowgiina ilaahay waa ka qabtay diintiisana waa koryeel waqul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam jaa alxaqu xaqi waa yimid wazahaqa albaadilu baadilkiina waa zuulay ina albaadila baadilkuna kaana wuxuu ahaaday zahuuqa mid zuulaya oo aan baaqi noqonay nabigu markuu soo galay calayhi salaatu wasalaam magaalada makaad saddex boqol iyo lixdan sanam oo ay ilaahiyo ku sheegayaan baa yaallay ulbuu inta soo qaatay saa ugu muday aayaddaanu akhrinaya jaaa alxaqu wazahaqa albaadilu ina albaadila kaana zahuuqa saakuu ugu taagana afkuu goosanaya asnaamta saas u daadanaya dhagagagac ilaa waa baadil kaana zahuuqa wanunazilu waxaanu soo dejinaynaa min alqur'aani xaalow ka ahaaday qur-aanka xaggiisa maa baanu soo dejinaynaa huwa isagu ah shifaaun caafimaad ah iyo waraxmatu naxariis u ah lilmu'miniina shife iyo raxmad u ah min alqur'aanida waa bayaan maa huwa shifaaun waa mubayankii bayaanku hadduu mubayanka ka soo hormaraan uu cidhiba xaalan xaalaa la xidhaabaa wanunazilu waxaanu soo dejinaynaa min alqur'aani ma min bacdi alqur'aani oo aayaad gaara la isku akriyaa mise waa qur-aanka oo dhan faatixada iyo aayaatu shifaa iyo min baa meesha taalle min alqur'aani xaalu kaade maa huwa shifaaun baanu soo dejinaynaa iyo waraxmatu muxuuse shife u yihi laba qowl xanuunadoo dhan buu u yahay midka maaragtay gaalnimada iyo shakiga iyo nifaaqa iyo waxaas iyo xanuunadan kale oo dadka ku dhacaba kulli waa u daawo iyo xanuunka u daran mar haddii qur-aanka lagu daaweeyo daawo u yahay gaalnimadii qofka uu ka daaweynayo haddee wixii kalena waa baab awla ma huwa shifaaun iyo raxmatun lilmu'miniin wey waay walaa yaziidu aalimiina aalimiintana u ziyaadin mayo qur'aanku ilaa khasaaro khasaare mooyaane wax kale u ziyaadin mayo kuwa gaalada ah markay maqlaan halaag iyo hoog may sii ziyaadsanayaan ilaa iimaan ziyaadsan mayaan iyagu xaalkooda waa iska siga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa ancamnaa markaanu nicmayno cala alinsaani insaanka dushiisa acrada waa jeensanaya wana'aa bijaanibihi dhinaciisa yaa ayuu leexinayaa na'a bijaanibihi jaanibkiisa ayuu leexinayaa fogaynayaa wey na'a rabbigiis buu ka sii fogaanayaa waa insaanka markii loo nicmeeyey maxaa la siiyey caafimaad iyo amni hodantinimo markaasuu daacadii ilahay ka jeensanaya qofkaa iska barwaaqaysa waa na'a bijaanibihi waidaa masahu sharu shar markuu istaabtana kaana wuxuu ahaanayaa insaanku ya-uusaa mid quusasho badan markuu wax yar dhibaata taabatana waa markiiba raxmadda ilahay waa ka quusanaya kii loo barwaaqeeya waa maba moodidba ina lisaana khuliqa haluucan wey idaa masahu sharu jazuucan wa idaa masahu lkhayru manuuca qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kullun mid kas qul waxaa dhahdaa nabi allahu calayka salaatu wasalaam waxaa dhahdaa kullun mid kasaaba kullu waaxidi macnaha tanwiinta fiiri mid kasta yacmalu waa camal falaya calaa shaakilatihi calaa ariiqatihi wa nahjihi nahjigiisa iyo ariiqadiisa iyo waddadiisu ku camalfalaya qof kastaaba taasuu ku taagan yahay mid hanuun ku taagan iyo mid baadinimo ku taaganba qofka naftiisu hadday fiicantao nuuraysa oo saafi tahay khayr iyo afcaal fiican baa ka soo fulaysa hadday mid xun tahay faajirad ahna shar iyo balaaya ka soo fulaysa ee qof kastaaba hays ilaashaa la leeyahay farabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badanoo caalimku ah biman kan axadka huwa isaguba ahdaa hanuunid badan sabiila wadda ahaan midka ku toosnaan badan ilaahay baa ku cilmila weeyaan qof kastaaba camalkiisibow sidaasuu wataa wey taasna halkaasaa la dhigay calaa shaakilati dabiicaddiisa iyo manhajkiisa iyo dhaqankiisa buu sidaa ugu wataa marka qofkii naftiisa khayr iyo wanaag ku ogaada inay naftiisa ilaahay camal uga dhigay kullun yacmalu calaa shaakilati ilaahay ha ku xamdiyo hana laasimo qofkii arkay inuu wax kale ku jiro oo shaqo kale hayana ha toobadkeenu deg deg ha u noqdo macnaha weeyaan taasna halkaasaa la dhigay darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab